بشرى أتتنا في سرور بالغ تحكي شذا الإنجاز في استرسال بشرى أتتنا في سرور بالغ waa munaasabad qalajibin ah oo lagu maamusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taas oo ka dhacday xarunta madarasada abubakar sadiiq ee magaalada jamaame ee walaayada jubbada hoose كما النمير زلال يروي القلوب كما النمير زلال فإن munaasabadda waxaa goobjoog ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah indheergaradka waxaana lagu maamusayay saddex iyo toban arday oo kow iyo toban ka mid ah ay wiilal yihiin halka labada kalena ay gabdho yihiin kuwaas oo dhameeyey barashada qur-aanka kariimka القرآن خير منال لقراءة القرآن خير منال بشرى أتتنا في ardayda qalijibisay ayaa goobta kusoo bandhigay dhoolatus cilmi ah oo ka turjumaysa waxyaabaha ay ku barteen madarasada abubakar sadiiq kaas oo soo jiitay ka qaybgalayaasha xafladda فالقرآن مصدر عز الأمة وفخرها من هنا وبفضل الله كانت مدرستنا نقضة لخدمة القرآن الكريم حفظا وتجويدا وعلما وتعليما لتكون بلاغة لكتاب الله تعالى لكتاب الله تعالى في أرضنا الحبيبة ووطننا الغالي وذلك لا يمكن أن يوصل إلا بفضل الله تعالى أولا ثم بفضل ولاية جبة السفلى الإسلامية التي سخرت لنا كل الصعوبات لنصل إلى ما نحن عليه اليوم بل وإلى الأفضل من ذلك فالحق علينا أن ننسب الفضل إلى أهله أما أنتم أيها المجاهدون يا ليوث الهمة ويا أسود الوغى إن العدو يعيش أسوأ أيامه على أرض الهجرتين فقد عظمت فيه النكاية وأثقلته الجراح ومع نبيات جنوده أدنى مستبا لها هذا بفضل الله تعالى ثم بفضل ضرباتكم الموجعة فكونوا رحمكم الله على حذر وصبر واعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الشدة وأن مع العسر يسرا فمثلهم نفضوا الثياب البالية شبوا على الذكر الحكيم تمسكوا بعرى العقيدة والعلوم الهادية maamulaha madarasada abubakar sadiiq macalin abuukar ayaa ka warbixiyey xafladda ay qabteen iyo ujeedka ay daarneed xafladan qiimaha badan kuna saabsan ardayda dhammaysay qur-aanka kariimka ah waxaynu ku ahaatay fadli allah subxaanahu wa tacaala oo awooddeenna ma aha juhdigeenna ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala waan ugu mahadnaqaynaa mahadnaq aada u ballaaran uma xarakatu shabaab almujaahidiin noo suurtagelisay amnigan sidaa u ballaaran leylan wa nahaaran aan u taagannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkii horumarintii oo kitaabka ilahay in la barto waxay ku dhacday amnigaasa haddaan hoos u daadeego dhammaan waxaan u mahadnaqayaa marti sharafka ka soo qayb gashay halkan hadday naqan laheeday salaatiin nabadoono nuqabo ee waalidiin xagga ragga iyo xagga dumarka dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo lugtii aad soo gasheen iyo fadhigii dheeraa juhdigii iyo dadaalkii iyo sabarkii aad muujiseen ilaahi subxaanahu wa tacaala ajir ha idinka siiyo in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin waxaa halkaa u fadhinay arday dhammaystay qur-aanka kana kooban saddex iyo toban arday ay kow iyo toban yihiin wiilil labana ay gabdha yihiin kuna dhammaysay madarsa abubakar sidiiq fii muxaafadati jamaam ayaan u fadhinay waxay sameeyeen ikhtitaam qur-aankii bay ikhtitaameen waxa u bilaabanaya saacadda wixii ka dambeeyo ee waxa la yidhaahdo taxfiid qeybtaan aad arkaysaan hadda madarasad waa qeyb bay ugu talgashay taxfiid ardayga qur-aan ka dhameeyey in lagu xareeyo uuna maxaayale qur-aanka ku xifdiyo حاز الصحاب على المفاوز خيرها وتسابقوا للمكرمات العالية حفظوا الكتاب وأتقنوا آياته
mid ka mid ah waalidiinta oo kasoo qayb galay munaasabadda lagu dhiirigelinayay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee madarasada abubakar sadiiq ee magaalada jamaame ayaa asna goobta ka hadlay wuxuuna jeediyey kelimo dardaaran ah arrintan maanta ka dhacday meeshaan waan ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala annaga doorka annagana ka waalidiin ahaanna inaan sii labanlaabno yaan ilaahay idinkiis rajo badan ka qabaa una sheegaya waalidiinta doorka aan ku leenahay madarasada abubakar doorka annaga aan ku leenahay inaan sii laban laabno sababtoo ah haddaan ardayga waalidku uusan ka warqabin guriga aan laga soo canaanan habeenka casharka lagu soo- la soo siiya aan laga kontroolin kubadda aan laga celinin macallinka aan la wicin aan la isku xidhneen ardayga wax ma keenayo waxna ma baranayo macallinkana wuu ku mashquulaya wuu ku dhiboonayaa waxaa kaloon leeyahay waalidiinta maanta waan faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay ilmaha annaga bandhiga ay sameeyeen baan ku faraxsannahay haddee macallimiintii wax soo bartay ilmo ebrahan annaga keennay alfaxmala looga bilaabay ayaga haddee ma ka farxinaa haddee mise un ilmaha annaga keliyahan iska fiirsanaa oo keliya sidii ilmahaada aad uga farx- ugu farxayso macallimiintana in looga farxiyaa la rabaa xilliyada ciidda macallimiinta in la ogaadaa la rabaa cidahooda inay biil haystaan in la ogaadaa la rabaa macallinka jirin in la soo booqdaa la rabaa in la garab istaagaa la rabaa intaasna waxaan u dardaarmayaa waalidiintaan u dardaarmaya insha allahu tacaala تدابير بها خير لطاف صحبة القرآن تلك تضمنا ذاك كان مسيرنا نلنا القطاف macalin maxamed cabdi duuba oo ah suldaanka beeshi warday ahna afhayeenka nuqobada walaayada jubbada hoose ayaa isagana ka mid ahaa martidii kasoo qayb gashay xafladda wuxuuna goobta ka jeediyey kelimaad muhiim ah macallimiinta wax baray ardayda oo ku dhabar adeegay oo muddada dheer cunuga uga bilaabay in macnaha isagoo ummi la keeno alif looga bilaabo lagu sabro loo dhabar adeego ilaa maanta uu gaaro booska uu joogo oo mabaqalo uu soo laabo allah subxana wa tacaala waafajiyey uu ka yidhaahdo cunugii fansurnaa cala alqawmi alkaafiriin Ee, waxaan malaynayaa wakhti badan iyo subax badan iyo habeeno badan ayaa loo socday Een, ayagana waxaan leeyahay jazaahu llahu khayr aljaza ilaahay idinka ajarsiiyo dadaalkaas aad bixiseen Een, waalidiinta ayagana dhalay carruurta oo maalinta alifka loo bilaabay ilaa maanta gaaray baqaro ka gaaray intaad gadaal ka soo waday aradbax haddee noqon lahayd macallinka fikirkiisa haddee noqon lahayd cunuga buugag loo soo noqo haddee noqon lahayd haddii kitaab cunuga lasoo siiya noqon lahayd waxaa u dhabar adeega waa aabbi iyo hooyo ayagana waxaan leeyahay jazaahu llahu khayr aljaza waxaad ku dadaasheen insha allahu tacaala miraheeda waad helaysaan biidni illaahi tacaala dhammaan muslimiinta halkaas soo xaadirtay oo waalidiin leh nuqubo leh odayaal dhaqan leh dhammaan idinkana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka alla idin saara socodka aad soo socoteen iyo intaad soo ajiibteen madarasada maanta abubakar usidiiq ee carruurta qur-aan ku dhammeeyeen ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala amniga iyo istiqraarka ilaahay una siiyana allah inoo siyaadi aan leenahay عواما بعيش مزدهر والحمد لله الذي أسدى لنا نعما وخيرات كغيث منهمر نعما وخيرات qaar ka mid ah hooyooyinka dhalay carruurta qalinjabisay oo goobjoog ah xafladda ayaa iyaguna ka hadlay shucuurtooda farxadeed ee ku aadan inay arkaan midhaha dadaalkooda ee sannadaha badan soo socday maanta macnaha aad baan u faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay carruurteena qur-aanka noo dhammaysay marti sharafta ka soo qayb gashana ayaguna waa u mahad celinaynaa macallimiinta waxaan ugu ducaynaynaa insha allahu ee, ilaahay raxmaankaha juhdigan ay noo soo saareen iyo waxaan badanoo ku ilqabowsana ay noo soo saareen carruurteeni ee haddana juhdi kale sii wadaan oo haddana kii horle maano horleba ay soo xirayaan ilaahay raxmaankaha ha u dembi dhaafo jannato fardoos alle ha geliyo waxaan maanta soo dhaweynaynay macallimiinta ay soo dhaweynayeen annagana aan soo dhaweynayn waalidiinta aan nahay ilmihii ardayda noo dhammeeyeen qur-aanka annagana aan ku faraxsannahay meeshii ka dhacday xaflad oo lala cajabo maasha allah annagana waa soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala
حفل الضياء اليوم تمم نوره بثمار إنجاز فما أحلى الثمر جاء الختام ببهجة وسعادة هذا نجاح الباذلين barashada qur-aanka kariimka ayaa ah cibaado weyn oo saxaabada iyo salafka ay xoogga saari jireen waxaana ummadda soomaaliyeed lagu tilmaamaa inay ka mid tahay bulshooyinka muslimiinta ee ugu horeeya marka laga hadlayo qur-aanka kariimka iyo baristiisa caruurta ayaa iyagoona da-yar waxaa la geeyaa madaariista taas oo sababta iyagoo aanan gaarin toban sano ay dusha ka akhriyaan kalaamka allah subxaanahu wa tacaala لكم أياما قد حضر سمت النفوس إلى العلا شوقا له فروى ربانا بالتميز والدرر ونما غراس المخلصين بأرضنا بعطائهم حزن الجميل من الأثر حفل الضياء اليوم تمم نوره بثمار إنجاز فما أحلى الثمر جاء الختام ببهجة وسعادة هذا نجاح البادئ